بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين نقول حجرني كتاب التوحيد عشر كانوا عشرة تضوات يكو حنكون شرحينا مسائشة باب كل حيطبناد وها باب الشفاعة وكسو هذا الني shafaacadii iyo anwaacdeedii iyo adiladeedii qaala sheikhu raximah llahu tacaala waxau yihi fiihi masaa'il ay fii hada albaab masaa'ilun masaa'il baa ku sugan laga qaadanayo oo caqiide ah oo qofka la rabo inuu si fiican qalbigiisa u garto fahmo aluulaa waa tafsiiru alaayaat aayadihii shanta ahaa oo shiikhu uu deliishaday oo ay ugu horreysay wa andir bihi aladiina yakhaafuuna an yuxsharuu ilaa rabbihim laysa lahum min duunihi waliyun walaa shafiic lacallahum yattaquun iyo aayaddii ku xigtay qul lilaahi shafaacatu jamiica tii saddexaad man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnih tii afraad wa kam min malakin fi samaawaati laa tuqni shafaacatuhum shay-an ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa tii shanaad ugu dambeysay quludcu aladiina zacamtum min duuni illah laa yamlikuuna midqaala daratin fi samaawaati walaa fi lard ilaa aakhir aaya idan aayadaha tafsiirkooda ayaa ugu horeeya buu yidhi shiikhu oo la rabaa in la fahmo oo aayadda waxaa meesha loo keenay macnaheeda inaad dhuuxdid oo garatid oo ku camalfashid waxayna inoo taxdiidiyeen aayaduhu shafaacadu inay tahay lilaahi allah uu iska leeyahay oon cid kale oo shafaaco laha ma jirto isaga ayaa la weydiisanayaa waxayna ku imaanaysaa bacda idnihi markuu idmo waxaana loo waxaana shafaaco qaadaya cidduu isagu ilaahay u idmoo karaameeyo sida nebi maxamed oo kale ikraaman lahu waxaana loo shafaaco qaadayaa ciddii ahlu tawxiid ah oo ilaahay ka raali noqday aayadahaas khulaasadooda saasaa tafsiirkooda inoogu soo caddaaday qaala waxau yidhi shiikhu athaaniya sifatu ashafaacati almanfiya shafaacada la diiday qaabkeeda inaynu garanno waa maxay shafaacada la diiday waa midii ay mushrikiintu sheegteenoo yidhaahdeen haa ulaa'i shufacaauna cinda allah waa middaa marka loo diiday oo la yidhi qul udcu aladiina zacamtum min duuni illah u yeera laa yamlikuuna midqaala dara waxay hantaan ma jirto ama ilaahay uu diido yidhi qul ilaahi shafaactu jamiica idan marka waxa dadku ay ku been hawaasayaan oo ay leeyihiin dad baa noo shafaaco qaadaya oo sanamyadan waa shufacaa bay noo yihiin laakiin culammadu waxay caddeeyeen muxaqiqiinta ah mushrikiintii xilligii nebiga joogay iyo kuwii ka horreeyeyba sanamyada ay samaysteen ma aha macnaheedu inay dhagaxaan baa noo shafaaco qaadayo caabudaynaa ma ay lahaa ee waxay leeyihiin waxay ka yihiin tusaale lagu garanayo dad ilaahay jecel yahay ama malaa'ig ama nebiyo ama dad saalixiin ahaa sidii qowmu nuux oo kale aynu soo tilmaamay oo ay yidhaahdeen walaa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquutha wayacuuqa wanasra waa inoo imaan doontaa waxau yidhi cabdullahi ibnu cabbaas waxay ahaayeen rag saalixiina markay dhinteen ayay sawirkoodii inta sameeyeen qabrigii ag dhigeen markay muddo ag fadhiyeenna qasdigooda wuxuu ahaa dadkaas saalixiinta ah markaad soo xusuusataana cibaadada badiseen kabacdina waa la caabuday markii jiilkaa dhinteen iyo jiilashii ka dambeeyey cilmigiina baaba'ay idan marka quraysh laate iyo cuso ma ay lahayn dhagxantan ee qasdiga ka dambeeya wuxuu ahaa dad saalixiina oo ilaahay jecel yahay baa kuwaan sawirkoodii weeye kuwaasaa ilaahay agti noo shafaac qaaday waxaa la mida bay yidhahdeen culummadu dadka maanta qabuuraha dul fadhiya oo baryaya dadka awliyada baryaya odhanaya waa noo shafaac qaadayaan taas ayay la mid noqonayaan waayo ma ogid ilaahay inuu u idmi doono iyo inay ilaahay agtii laga raali noqon doono midna ma ogi marka yaan laba la isku khaldin shafaacada la diidayo waa wixii shirki ku jiro ha marka masalada saddexaad buu kaga hadlayaa oo athaaniya waxa athaalitha waxa uu yiri masalatu athaalitha waa sifatu shafaacati almuthbita waxaynu kaloo garannay sa- shafaacada la sugayo waa tee waa midii waxa weeye laba shardi laga helo waa bacda idni illaah idanka ilaahay inay ku dhacdo yuuna u idmayaa cidduu isagu ka raali noqday in loo shafaaco qaado liman yashaau yarda ha cid kale kuma dhacayso idan shafaacadu waa ducaa waa baryo ilaahay baa waxaa loo baryay laga baryayaa qofka muslimka oo kelimatu tawxiid la yimid in dembigiisa la dhaafo idan ma ogid marka kan loo idmi doonaa ma shiikhan aad baryaysidba ma qab- ka- kan qabriga ku jirood baryaysidba ma weli hebelba war uma haysid idan marka xaqiiqadu waxay tahay sida nebigu inoo ishaaray calayhi salaatu salaam in waxa weeye kelimatu tawxiid lagu dhego taawi waxaynuna caddaynay shafaacadu waa yowma alqiyaama adduunka marka la joogo waxaa furanay waa adducaa ducana yaa la weydiistaa alxay qofkii nool baa la yidhaahdaa ii ducee marka inaad qof saalixa oo nool aad tiraahid ilaahay ii baryo ii ducee diintu waa ogoshaa wax dhibaataa male saxaabadu nabigay u imeen jireen oo axaadiis badan baa ku soo aroortay ilaahay ii baryo mid walba oran jiray nebiguna ilaahay buu u baryi jiray sidii gabadhii madoobayd oo cabdullahi ibni cabbaas uu tilmaamay uu yidhi waa ahlu janno jannada nebiga ugu bishaareeyey way suuxi jidhay nebigay u timid waxay tihi rasuulka ilaahay oo waan suuxaa ilaahay ii bari inuu ilaahay iga qaado nebigu labuu kala dooransiiyey wuxuu yidhi haddaad doontid ilaahay baan kuu baryayaa ilaahay waa ku caafinaya haddaad doontidna waad sabraysaa walakil janna jannaad leeda waxay tihi ilaahay baan baryayaa ilaahay baan eh, eh, waan sabrayaaye ilaahay ii bari inaan maradu iga dhicin oo cawradayda la arag ha nebigu waa u duceeyey way sabirtay iyadoo oo soconaysa ayay dhici jiray cawradana lama arki jirin cabdullahi ibni cabbaas wuxuu dhihi jiray waxa weye taabiciintii ardadiisii mayda tusaa gabar ahlu janna ah oo lagoynaysa haa wataa ila nabigaa ugu bishaareeyey jannadee idan markaa in badan baa nebiga calayi salaam noo ducee dheheen istisqaagii saxaabadu imaan jireen rasuulka noo ducee amaa markuu dhintay marna kama sugna inay yaraadeen inta qabrigii nebiga yimaadeen sida dad badan maanta sameeyaan ee rasuulka ilaahayow noo duceeyo ilaahay nooga shafaaco qaad haa oo shafaacadaada nugu dar maya wax jira ma aha wax saxiixana ma aha saxaabada markii nebigu dhintay kabacdi iyagaa ilaahay baryi jiray markii abaari ku dhacday cumar bin khadaab xilligiisii abaartu dhacday oo dhibaatada ba- dha- ba-an dhacday oo la cayo- la abaaroobay cabaas ibn cab- salaatulisqa baa loo soo baxay cabaas ibn cabdilmutalib uu nebigu u yeeray cumar wuxuu yidhi ilaahayow markii abaari nagu dhacdo nebiga ayaanu noo kaa baryi jiray oanu kugu tawasuli jirnay maantana waxaanu kugu tawasulaynaa bicami nabiy sal ly salam yaa cabaas buu yidhi qum istaag ilaahay noo bari cabaasna ilaahay buu bariyey roob baa la siiyey waa la waraabiyey xilligii mucaawiye dhacday waxa weye in badan idan marka marna ma dhicin intay qabriga nebiga yimaadaan inay nebiga baryaan ma dhicin sidoo kale waxaa mawduuca oo baatila oo la rabaa in la iska ilaaliya axaadiita beenta oo dadka loogu sheekeeyo oo la odhanaya nebigaa wuxuu yidhi waxa weeye tawasaluu bijaahi oo waxa weeye jaahaygiiyo sharaftayda ilaahay wax ku weydiista fa ina jaahi cinda allahi cadiim waa xadiid kadiba oo been ah oo nebiga lagu been abuurtay sida muxaqiqiintu ay caddeeyeen oo mawduuc ah idan marka waxaasoo kale dadka in lagu mashquuliyo waa khalad ilaahay bari waxaad tidahdaa ilaahu igu dar kuwa nebi maxamed u shafaaco qaadi doono laakiin nebigu hadda shafaaca may qul lilaahi shafaactu jamiica marka shafaacada saxiixa ah oo masaladaa saddexaad uu shiikhuu ku keeno sifatu shafaacati almuthbita waa midii laga helo shuruudii ilaahay uu idmo waa bacda idni illaah yaa shafaaco qaadaya qofkii ilaahay u idmay yaa loo shafaaco qaadaya kii ilaahay ka raali noqdo muwaxida taas ayaa loo shafaaco qaadaya الرابعة المسألة الرابعة وحو يري صفة شفاعة الكبرى أي شفاعة مقام المحمود واتي الله ينوصو الشيغي oo waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam waatii aanu ka sheekayna xadiidkii dheeraa oo kalaamka sheikh islaam taymiya ku dhex jirtay oo waxa weye nabiga calayhi salaatu wasalaam nebiyadii oo dhan markii ay cududaartaan oo waxa weye nebi aadam nebiyullaahi nuux nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi muusa nebiyullaahi ciisa aakhirka nebi maxamed loo imaanayo markaa uu odhanaya anaa lahaa markaa uu taxta alcarshi imaanayo ilaahay baryayo sifadaasaa la inoogu sheego la inoogu waadixiyey alkhaamisa waxa uu yidhi sifatu maa yafcalahu nabiyu sala alla alay salam wa annahu laa yabda'u bishafaaca waxaa laynoo caddeeyey shafaacada waa isla xadiidka nebigu wuxuu yidhi waxaan imaanayaa taxta alcarshi markaasaan sujuudayaa markaasaan ilaahay ammaanayaa muddaan saa ku jirayaa marka dambaa ilaahay wuxuu odhanayaa muxamed irfac ra'sak ish waxa weeye waqul yusmac wasal tucda washfac tushafac idan marka sheikhu wuxuu yidhi annahu laa yabda'u bishafaaca shafaacada ka bilaabi mayo ee waxa weeye dariiqaasuu marayaa saasuu samaynayaa kabacdi baa loo idmayaa ilaa uu nebigu yidhi xataa fayuxaddu lii xaddaa markii xataa naarta dadka laga soo saaraya waa loo xadaynaya dadkaa u shafaaca qaad baa laleeyahy idan ma aha marka shafaacadu wax nebigu suu raba ka yeelayo waa wax allah mulkigiisa waa biyadillaah ilaahay baa marka maamulayo ilaah baa iskale qul ilaahi shafactu jamiica ilaah baa iskale asaadisa waxa uu yidhi man ascadu nnaasi biha waa bayaan waa laynoo caddeeyey oo xadiidkii abu hurayra min xadiidi abu hurayra oo kalaamkii sheekh islaam ibnu taymiya ku dhex jiray ayaa abu hureyra waatuu weydiiye oo yidhi man ascadu nnaasi bishafaacatika yaa rasuul allah yaa ugu mudan oo ugu xaq leh oo ugu nasiib badan oo kale waa shafaacadaada inuu helo maalinta qiyaamaha qaala waxaa yidhi man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbi idan waa qofka muwaxidkaa oo tawxiid saxiixa la yimid oo shirki bannaan ka maray kaas weeye midka shafaacada nebiga helaya amaa qofkii shirki ku jira tan toddobaad buu kaga hadlay almas'alatu asaabica waxa uu yidhi annahaa laa takuunu liman ashraka billaah ay shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaam ma helayo qofkii shirki la yimid ma u shafaaco qaadayo nebigu mushrikiin uma shafaaco qaadayo ilaa abu aalib keliya laynoo sheegay ha shafaacadaas adeerkiis keliya oo naarta laga khafiifinayo maahay cid kale uma shafaaco qaadayo bal waxaa imaamu muslim uu warinayaa xadiidkii dheeraa oo nebigu qabrigii hooyadii intuu yimid uu yidhi waxaan ilaahay weydiistay inaan u dembi dhaaf dalbo waa la ii diido ilaahay iima idmin waxaan weydiistay inaan qabrigeeda siyaarto waa la ii idmay waa soo siyaartay ha idan nebiga calayhi salaatu salaam hooyadii dhashay baa loo diiday inuu dembidhaaf u dalbo qof mushriga marka oo shirki ku dhintay nebi maxamed uma shafaaco qaadayo abadan taasi waa qadcan weeye wax go-an waayo ilaa adeerkiisaas oo khusuusiyaad intaa khaaska ah ilaahay ka aqbalay in wax yar naarta laga khafiifiyo maahe wax kale ma jiraan waay yaan marka la isku mashquulinin cid nebi maxamed ka sokaysa awliyaan baryayaa iyo sheikh fulaan iyo awliye fulaan iyo waxaasoo dhan waxay ku tarayaan ma jirto shafaacada xaqiiqada waxaa lagu gaaraa waa liahli tawxiid marka tajriidu tawxiid wa tajriidu lmutaabaca labadaasaa lagu helaa shafaacada nebiga calayhi salatu salaam tawxiid saxiixa inaad la timaadid oo laa ilaaha illa allah khaalisan min qalbihi qofku ka noqoto oo tawxiidka ilaahay u- u baraxtiro khaalisan ilaahay uga dhigo tajriid waa dhar la'aan weeye macnaha ilaahay ma aadan cid kale la wadaajin khaalisan lilaah iyo tajriid lmutaabaca mutaabacadana waa nebi maxamed inaad raacdid calayhi salaatu wassalaam waayo nebigu waa tilmaamay ummaddiisa ummad ka mid ah ayaa laga celinayaa buu yidhi xawdka nebiga calayhi salaatu wassalaam oo naarta loo dareerinaya markaasaan odhanayaa ummatii ummatii ama asxa- usayxaabi usayxaabi asxaabi markaasaa waxa lay innaka laa tadri maa axdatuu bacdaka ka leexo ma ogid waxa ay diinta ku soo dareen shirki iyo bidca iyo dhibaatay la yimaadeen iyagoo weesadii ka muuqato markaasaa naarta lagu shubaya ilaa marka markaasuu nebigu wuxuu odhanayaa waxaan odhanayaa buu yidhi maa qaalahu cabdu saalix ay nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ha wa kuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim aayaddii maa'ida aakhirkeeda ha falamaa tawafaytanii anta raqiibu calayhim ilaahay oo anugu markaan la joogay ayaan ku markhaanti kici lahaa waxay sameeyeen laakiin markaa i oofsatay adigaa og waxay sameeyeen war uma hayo ha markaasuu nebigu odhanayaa kabacdi suxqan suxqan liman badala bacdi idan markaa cayaar maaha marka masalada toddobaad waxa weeye annaha laa takuunu liman ashraka billaah waxa uu qof shirki sameeyey nebi maxamed uma, uma shafaac qaadayo waa qadcan wey taa waa go-anta ama haddii la yidhaahdo muxuu adeerka uu shafaac qaaday waa min khusuusiyaati nabiy sal ly slam khasaa'is nabiyi bay ka mid tahay Ha. oo nabiyullahi ibraahimba waa loo diiday aabihii inuu shafaaco qaado laakiin nebi maxamed khaas waa min khasaa'isihi athaamina midda ugu dambaysa almasalatu athaamina waxa uu yidhi bayaanu xaqiiqati shafaaca xaqiiqada shafaacada ayaa laynoo caddeeyey waa meeshii sheekh islaam waatuu ka caddaynaya oo yidhi wa xaqiiqatuhaa ana allaha huwa aladii yatafadalu allah subxaana wa tacaala ayaa waxa weye ugu tafadulaya addoommadiisa mu'miniinta fayakfiru lahum biwaasidati ducaa'i waxa weeye man adina lahu ha qofkuu u idmay ayuu u shafaac ayaa markaa shafaaco qaadaya idan marka waa naxariis iyo wanaag ilaahay ka sugnaatay ee ma aha wax cid kale ay leedahay ha marka labadan qof oo qofna shafaaco qaadayo qofna loo shafaaco qaadayo kan shafaaco qaadayana oo nebi maxamed ugu horeeyana waa ikraaman waa karaamayn la karaamaynayo kan loo shafaaco qaadayana ilaahay baa u dembi dhaafay ilaah baa ka raalli noqday idan marka shafaacadu taas ayay ku ku dhan tahay ilaahay xaggii baa laga dalbaa marka maadaama ilaahay uu iska leeyahay nadlubu min allah ilaahay baan ka dalbaynaa laa likayrihi cid kale oo laga dalbayo ma jirto ilaahayna ha nagu anfaco waana arki doonaa baabka dambe inaka laa tahdi man axbabta inaan waxba la isku qabanna waa arki doonaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin